bismillahi raxmaan raxiim anaba eela horta imisaas dhito way weelay dad cusub oo hadda meelo la shaane ma jiraan keliya dadkii o ordhaan imroobi weliba gaar ahaan booskaad aad sheegtay oo amniga eh qofka hadda la magacaabay lankii hordhaan aan ka shaqeeya yahay hataa markii cabdifataax roobi lanka hoola amniga shaqeeya lankunahay wasiirka xigeenka kiishay oo hadda la magacaabay nageeka isla wasaaradda isla roogan dabcan agaasimen hay marka ciid taliyaasha ciidamada dadka oo un hadda argo hayno marka amniga hadde qeybo badan ka taabaday garsoorka iyo booliska iyo nabad sugida iyo ciidamada daraawiishka iyo walaun la eraw yani economic recoveryga midkobac dhaqaalaha iyo ku dhaqan sharciga waxyaaba iskiila hirin horta amniga markii guud ahaan la qiimeeyo dhiliyaan maamulkaas meelo ku jarona runtii ee dhiliguisa ciidanka fashilniway kumidaha rule of lowga walala ero ama ku dhaqanka sharciga marka ana maqaba in oo xukuumadan hadda la soobiy amni sheenasa laakiin ujeedada oo lansoobiy waa iileeta in oo la fadaayo maadaama dad mucaarado badan jiran baarlamaanka december sanadkii hore a bilaawatay ilaa february oo mucaaradadaas ko kow qodob oo madaxweynaha baarlamaanka iskaleeliya jiran inus isku shaandhayn soobiyo in oo mushaaraadkiyo lasiyaab in xildhibaanada la helaayan in dastuurka dib u eegisidan soobiyo waxyaaba noocaasa ka jaray marka si oo dabcan dadka lan marin habaabaya iyo horta xukuumadan lansuubi shaabdisheenina waa dad is karti iyo shaqi qobadaan usaxsoladina ee waa dad isan argaw in is ilaaliyan xildhibaanina in wasiirina in at the same time dad stakeholder maamulka walkulina in saas dartee marka man argo an in waa isbedelaan ini kale fursada jarta oo dowladda federaalka iyo yani kooyowka abow mansuur iyo yani dadka amniga soomaaliya taxaliiliyaan rajeeyahan ini oo runtii shabaab awoodis oo sandiyahaysa laakiin maqaba in maamulka koonfur galbeed haykal ku isilay iyo legal statushay oo anag kasaw ini daciifata inuusa kufaa'iidaysado hadda haddi soomaalida kale kufaa'iidaysato maqaba hadalkaas hadalkaas markuusa jeediyahay madaxweynaha weliba hortiis fadhiyeena mudanayaal deerayaan boqol labaatan iyo saddex mudane oo ah dadkii masalayay shacabka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya weliba ka qanaceena hadalku is eri madaxweynaha sifa iyo oo ka jaraan hatana dad aqoon-yahano eh walgorada oo kulijo mutacalimiin ee berjo inkastoo markii percentage lamfiri walyarlay nagada koraan dadka tayada cilmigale haddana caqliga bini aadanka kulli kuwada sameeyin ise oo markuuntaas sheegi xildhibaanadiina cod aqlabiyad ee ka ansixiyeen markuu ma jaro karo ini madaxweynaha use conformtay lasii tookudan xildhibaane oo use inti use ansixinta lakoyn kahoro bashuura jaro karo use haka qanciyay markuu dhaqaalan aan haysado fursada aad hata sheegtay abu mansuur kooyow jiina hataa fursadan aragay oo use ero karo ammaanka ma kiigmaadaana fursado saasa ini jaraan
ana man arga horta shaksiyan use ini kufaa'iidaysado koobabka abu mansuur laakiin dowladda soomaalida guud ahaan dowladda federaalka iyo an arga in faa'iidaysadas waayo lankaasi makasaw nidaam dowli makasaw mana fadaw lan oo runtii shacbiyid leh oo aragta leh oo hal abuur lehna mafadaw in system shiha gala because meeli walow iskahayo diida in la arga baarlamaankana runtii ana maba kasi koraba dabwe in arag wahayo shaksiyaadka jaran runtaw laakiin shaksiyaadkas way ku badanaa inta oo anfahmaana waajibaadka kiisho way ansixiyana wasiiru dowle oo dastuurka an ka qornayna way ansixiyana gola adeega ama guddiga gola adeega garsoorka oo xubnad tirada dastuurka ka qoran tiro ku badan lahasuubi way runtii way ansixiyeen heer dowladihii hoose oyo diidan oo hadda heer hoosaad shaqoro marka sharci baarlamaankan maga in lix bilood kubacdi lasheeni kore marka baarlamankaas bay dhow ku jara way nagaday lan oo guddoomiyaha baarlamanka marin habaabiyohay dastuurka iyo heer hoosaadkii ooyo qiimo iyo sharaf aan weela yakatumadohayn kalsoonidii shacabka ka qabas hadii baarlamaanka ini masalahaanga meelun ku dhiyohay baarlamaanka way lakuwelay madaxtooyada laku isticmaalo oo sharafti laku dili oo mushaaraadkiyo lansiyaana markii horen lahulayn secretary iyo dad baarlaman weli doorado iyo dad aqoonle iyo dad sharci ka shaqeeya korona dabcan malaholna adeeg ama dabcan ona deegaanka jiyada adeegna gorada korta dadka meeladoogan iyo yani waayo aragnimada ay aqoontiyo iyo iyo taariikh nololeedka weli shay marka mafado inana
ujeedada ujeedada isku shaandhaynta unsuubi madaxweynaha weliba kumid ee taqadaata sheegtee iniya jarta bisayl siyaasadeed oo dadka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed iyo qabaan saas daraadee isku shaandhaynta oo usi weliba ha ka dari dad kale oo wejiye cusub ee oo wasiirada dharti oo kumaadaan iyo wasaarado cusub oo lahaa zaa'idi intaas may ma masheeno koraana isbedel hanaanka dawliga oo kuduwankii hore oo madaxweynaha isku shaandhaynta ka qasabtay inuu iska suubiyo
horta dowladnimo markii la ku hadalo mae shaksi mae waa hay-ada dowladda iyo walla eraa jiraan kaabayaasha dowladda oo oo dowladda ku madax banaan oo oo suurada dowladda ilaaliyaan sida oo xafiiska oo hanti dhoorka iyo xafiiska oo heer ilaaliyaha golayaasha kale oo baarlamaanka oo check and balances oo laan ero baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorka oo shalbasan amniga hay-adaha amniga oo madax banaan oo laxkuhulow shuruuc lahanmaraa dad kala sheenowna sharca karagamaangayn meelas hal qof ah ku bilawdaas totalitarian walaan af ingiriiska la keera hal qof ah ku bilawdaas halkaasa ka dhamaadas markaan saaslahawa inglijiyada lancaster isii magacaabe isina tiro kore baarlamaanka maalintii la fado wal fure maalintii la fadoon wal hire checkpointigaasina ethiopian rooga lankii la fado sawirshee lahdhike magaashee lahdhike ehe galmeel ere runtii meelas walbadan oo suur dorano ku socdo baarlamaanka bay dhaw jaran geeka ee sharafman weelasa ee aragtida dadweynaha ku qabanna ee profaila makadhikaasa iyo geeka wasiire aan sahan wasiiradaas meelisi jaran ee dad danoosho gaar ee meelin roga iyo dad aan aragaw bixin oo oo meelada nolol aan aragayana markii hore derbiga fidhiyan meelaha galano dad in oo taariikhda taban meelana institution ba miyaalo wal sharci dhow miyaal madaxweyne ku-xigeen mal magacawna aragahay yani maamul gobol i degmo awoodusho mal siihay wasiiradii dadka hadii lakutabi wasiirada oo xilalka lanay magacaabna markii hore midoogana lakutabi dhammaantii waa ilan kutabaya kibashaqada tiinkiisa fadaa inuusan madax banaanada oo usa la dhiilgaray hay-adaha marka baydhabo waa tijartaha in hay-adaha wasiiru dowlaha laylama camilow meelaha ilaha dhaqaalaha wasiiru dowlaha lay maamulow wasiirada kale magacoyaal naydan yoona saase ka ganacsi madaxtooyada deganaadan meelo raashin lagsii mushaaraad helna uquuq helna xafiisho iyo t o r sho walala era mise waajibaadka shaqa haddin qeehanina iyo hordanihayna marka anwa in argo haya shaqaalo oo dadka ordan oo shacab an meselan haddii shacab meselan meelilanki sumci dhoorka qof diliga baydhow rooga way baydhow rooga lanki siinba ogsiisina bam inti suuqa magaalada dhaxadiya ka tuuri sumci dhoor qof bil ramadaan ati meelo ee ka dhaawacmay ilaa hadii meel maxkamad laha ka saarina oonan ogayna dareema korta in ogeeka sheekha inkuwinay baydhow dhulishay haysadan dad oo maamulka calaaqaad faylalale ilaahay haddana maxkamadoogii oo hadda heerarkii degmada iyo racfaankii gobolkii maxkamada sare hata qaabkiyo walan xukumanka shal duunta taasi oo keenmoojaas ini laaluush iyo isku warqab iyo iyo heykal oo oo oo iska xariiro hirin walanka maamulaan marka meelo wal eedan soolhonga ku jiran wasiir la bedelay ama wasiir xafiis oo tubseeday wal wasiirada aragaasi geekalan wasiir oo accountka intaas ka jar miisaanid oo sanadkii hore intaas ee soobsaday budgetka sacinka yaray mise cuntuma zaa'idka haysilan eri male xataa raaninka horta mala xafiisyada qaar ogna rinjigi la maray hal maalin mal furna way ka jira kabaliinka ka jira hal qof oo shaqaale oo hiraab xafiis anbaha wasaaradteeda furow iyo hal qof oo shacab ay adeegan bahaw mujarab wasaarado badiga bay project kiyaalan uga aan madaxtooyada dadka kiyaalan sheekilanka kooye adeeg malanka kooye marka magaaladaas ini oo oo oo yacni dowlad weyba dowlad keeta wala la ero in horta dowlada sharci yeeliyaal cabdi cadow cabdi cadow taas madaxweynaha markii isu ansixinta dalbadaa iyo ku hadali wali eray wasiirada dhammaan way la xisaabtama doone eri xildhibaanada horti oo eri xildhibaaneen wali laka amaray ini xildhibaane baarlamaanka koonfur galbeed guddiyadiioo la shaqeeyaan guddi walba wasaaradda usaqaabilsiiyin taas erga hore weli katasaase bisel siyaasadeedni jara
guddiyada markii oo xukuumadda hera jaran jaran wan way markhaati kuwayan ano baydhorog in guddiyada hata kaqa guuldaraysadan guddiyada qaar ini sharanaysa kuwayan yeeda xubna oo oo guddiyada ka jarana baarlamanka e qaarna madaxtooyada keliyin qaarna dad madax banaan oo shaqo fadaayngayin maalintii oo dadka shaqada fadahayn kuwayan nahaan madaxtooyada kirin la reebow maalintii anas kuwayan nahaan kale irkila ka reebow maylanka reebo marka maylanka reebo way la diiday in sharci dhismo la diiday isla xisaabtanka madaxweynaha baan ogolayn ilaahay hadda kalsooni baarlamaanka mawdiisan kumeelgaarka musbana miisaanid sax ee mashaagna mushaaraadkii lacagta dawladda dhex uu sax ku qaado oo oo ee meeleka boohayta iyo tir walow saxagaar iyo walow isku bahay hor mashaakina isiina mashaakin wasiirshayna mashaakina ilaahay hadii laan oo shacabka intee horsurin sida wal haneengalahayn sida wal anweelahayn sida wal anfadahayn aragtidii maata eri male laan oo oo oo isla xisaabtan diyaarinahayn mayla xisaabtan wasiir afar labaatan saad diyaar kaarin maya marki marki xildhibaanka waajibaadka uslan igmadi gudashadiis usina kufadee waajibaadka iyo walayo ka shaqeeyaan oo waajibaadka kijo ee waraaqa ka qoranyihin walsiye laakiin xildhibaane hoob iyo ku jiifsadeen inay wasaaradii dabagalaan maay madaxweynaha taas ku horsurubi koree
ku horsurumi kore sababto dastuurka shalay sagaalo iyo shanti xildhibaan walowsa unku inkaxad gudbi waxay keeneen miila way kusi way kuwaayay dadweysan adeegeen qof kooram ah isi kooram isi dhicis baarlamaanka inka dhex joogsaday iyo way ka daray konton iyo dhowr xildhibaan marka baarlamaanka shal qeybsamin baarlamaan shalay bala ku dhex shaqeeyay la qeyday oo awoodis badan madaxtooyada la kiiri dad shaqaale oo madaxtooyada shaqeeyaan la shaandhadi sharcigana shalay lakabaalmar baarlamaanka haddii awoodis madax banaayin مش مصير ينا يعني مراين تي مش قاعدين مصير ينا الدستور في سيشو اينا دسك الشرع هاي بغلا فرتي شغال حتى موافق ينا شغال ايش انت انت تبجلن بغلا فرتي شغال مسويلنا ولا اديك قرصور تضربه بناد ايه شغال انت حكمنا تضربه مسويلنا ماي واي اول ويلا واي واي ويلا واي دستور كتيرني بو جوهيرنو maana marka dhagamo oday ardahay wasiir dawlanka lubshaane waylanka danayay mursal oo wasiirkoran waayahay marki una ha ku tabna marki marki una ha ku tabna cabdi cadow marki una ha ku tabna shaksiga oo oo gaarka may wasaare guddiga dastuurka howlo inyaala weliba waa dib u eegista dastuurka koonfur galbeedka soomaaliya iyo inagoo waafajiyaan sharciyada ah xataa fadhiga kiijo weli kabuisimaw iyo tirada tiidiyo waajib iyo onyaalo markuu taas walka eeday kore inuusa madaxweynaha luqdo ilan dastuuri waayoba waajibka iya ini howlaasan kahaan
way kile baarlamaanka maalinta la furo waa maalinta keliya dan la fulay walan weere marka hore way baahasiye marka dambe walan weere way la siyayahan mushaar shoo la siye qolku xaaysidi way la eray eventi waay baarlamaanka shaqadiis kiika haanga lan baahan yahan in weela yala eray way ku dhex shaqeeye amiga lan weere daraad way la socda baydhaw ini oo digin lan weeri la eri lamadgekidood er boorishin dhise la eri oo dadka la shalqeedi sagaal lanweeri siyeedlim dhaabka dadka lan la shiri oona la soconi marka baarlaman oo oo yani soordis la kadheelahay oo la shalqeediyahay wal iid in koolxonga iyo kadhagamuhay lankinil madaxweynenimada sheegada oo dowlanimo ahayna baarlamaankana baarlamaan shirin waay maalinta dangli kuley lanweere way shadheesiyay hata dadka daraad gacmo sheegeen media kula soconay dad baarlamaan hay mee shaqaaleyn madaxweyne iyo dadkii meelka adeegeyna kriidkidhiyana galanti teegeen lana surmay lama gacmo teegay lan hildhibaanga u shaqadis kasta oo aqoonyahan e wala oo meelka dhihaatay misuu biifadna marka way eedasna way iskulaalanka gudoomiyaha baarlamanka e oo su aqoonyahanna e geeka kadhanay imase walaaga saasan solon wala iska dheelahay waa suuradi oo deegaanadaas koonfur galbeed la ero dadka dhana way kuwelahay dad oo dowladnimo intasaana qaadi qaadate qof foolxun ilbax aan haynaya soomaali dhaxdeeta sawir qalbigan oo dirahay in jeelada fada inuu sharcigan ixtiraam ilaahayna ku abso waayahay anka damboyntii cabdi cadow maadaama aadlan aqoon-yahan oo ku tirsan deegaanadun oo dadka kiishayna geeka in walan qoboda fadaw kumid eta tala ahaan ma is ero korta geeka hobo si la weelahaado fadhi ini nidaamka dawliga ee ka dareera aragtida tiida geeka markii laka weydiiyo oo shucuubtun laka badbaadii karo
la shalay waxyaabaha baarlaman waldoorda on olena yani ergi waldooradaas ilanlahay tareediyan fidhiyo baagamuunde boqol dollar markalisi surumaleer ama fadheedaleer fadheedeen ama baydhao derbigilankukotayewahaakay wala geeka lasoo biya hata in lasoo biyo marka sida walka soo bada koran keliya way waa in sharciga lahaynayada baarlamaankasi ee laku madax banaaneyd madaxtooyada saameyntiyo kalese dadka hay-adaha garsoorka awood la embower garay la dhisa hay-adihii dawliga leeraay la dhisa shuruucdii oo dawligana la hormarin sharciyadii baarlamaanka tirsay way dhisnaa ee sanadkii lamaada gebageba marahay yacni wayna ilaa hadda halhindisi sharciyad wadankun wadan oo maamul federaal ha mari mee bilow waay way haysay ingiyesa baarlamaankan wal miilfayl wal hajiyen wal ha bilaaban haysa beree miil wal laku amsaada male hal sharci oo baarlamaankas furiin majar sharciga dawladaha hoose lakin sheegada sharci soomaalidan kuwada kalefe oo centralized oo ahay an markashirkala soobadaha gobolka banaadir laki ku qayb galihay marka keliya waxyaabaha soomaalida suubsadiya yahna deerohayn ma walbana suubsadahayna male waay una inhayna dad caglale u fikiri kor inhayna ena dad aqoonyahano elena dad baarlamaanka lataliyaala lansoo bii kor hay-ado oo baarlaman kale lashaqeena jiran institutiona jiran hay-ada madax banaano jiran oo baarlamaanka lashaqeeya intaasoy dhanba madaxweynaha kudhegi furay sidi sharci haddii koy isi sharci daro meelitirooda isinaftisa ya shalay dastuurka la dhisaaya way la waafajiyen firi wasiirada way ka qoran soddon sano in la jiran shaadi jaamacadeed ma haysan baarlamaanka way ka qoran in labaatan shan sin lanka kuwinado aragnimo dhigata markaasay lahaqabaday dadka aad argays waayo aragnimo waa walanka markii aqoontaha kubacda la helo qoro markaasa waynikili lama dareera waayo aragu yani qaab oo waylan fikiro hayha oo oo ilbaxnimadana aan ogolayna nolola fiitanana horumar iyo wanaag ninkisheenana dadkana meelhun jeesa sidiisin hadda argaysan shalay cibaaradaa ku tahay beri noola gale because wasiirkana o beero walba horumarin misheenahay wasiirkana maaliyaddi walba horumarin misheenahay marka ana aragtiday way baqabeen dadweynaha deegaanka kasijeedan ini eran maya adduunyada shacaba waldiiye dadka la xukumuhay oo oo dawladda masalaas lati shacabo shacabki ini diidan waay habarse oo harsaga qaba haddii erta lankun maka ganacsi ini erta meelin moodow malelankaas ku formay marka ini shacabun e wani walkasti karaalanagadahan way qabeen dadkana baydhow rogan yani caafimaadkana baabacsi magaalada muqdisho kahootikana jidadla mara kormale walaagasayna way boor system oo unana daryeelaba waasagna systemna daryeelo si un an dhisana waa inuna aan istaagna oo erna wala qaldan maya
eed iyo eed aan mahadsanto mudane cabdi cabdi